habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinka imanaysa washington waa fiidnimo sabti ah bisha julaay ee sannadka labada kun iyo afar iyo labaatankuna waa saddex iyo toban waxaadna naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitriban iyo bogga v o a somali dot com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa toddobadii fiidnimo waxaana idaacaddeenna caawi dunida idinla socodsiinaya anoo ah ismaaciil xuseen farjar qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah ciidamada amniga ee soomaaliya oo faahfaahin ka bixiyey weerar ay maxaabiis loo xukumay falal argagixiso ay ka geysteen xabsiga dhexe ee magaalada muqdisho hadda xabsigu noormaala weeye baarisihii kale baa socda dhaawicii iyo waxyaasaa la daawaynayaa waxaa maxaabiista ka dhintay shan maxbuus waxaa ka dhaawacmay siddeed iyo toban askarta waxaa ka dhintay saddex waxaa ka dhaawacmay saddex
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida ciidamada ilaalada xabsiga dhexe ee muqdisho ayaa fashiliyey iskuday ay qaar ka mida maxaabiista u xidhan dembiyada kala duwan isku dayeen in ay kaga baxsadaan xabsiga sidaa waxaa v o a soomaali u sheegay ilo dhinaca amniga ah oo codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama oo aan loo ogolayn in ay la hadlaan saxaafadda maxaabiistan oo la sheegay inay u xidhnaayeen falal argagixiso qaarkoodna ku xuknaayeen dil ayaa helay hub isugu jira bambooyin iyo baaskoolado kuwaas oo ay ku weerareen ilaalada xabsiga shaqaalaha difaaca madaniga ah ayaa soo saaray ilaa lixdan meyd ah oo laga soo saaray dhismayaal dumay iyo burburka ka dhashay duqaymihii ay ciidamada israa'iil ku qaadeen xaafado ku yaala khaza maxamuud basaal oo ah agaasimaha difaaca madaniga ah ee khaza ayaa sheegay jimcihii in meydadka la helay ay ku jiraan qoysas gebi ahaanba ku dhintay madaafiicda iyo duqaymaha israa'iil xilli ay doonayeen in ay nafahooda la baxsadaan waxa uu sheegay inay jiraan meydad daadsan waddooyinka meydad googo'ay sidoo kale qoysas gebi ahaanba la wada dilay ama qoysas iyaga iyo guryahoodiiba la isku gubay dhegaystayaal intaas waxay naga eeg warkeennii dunida haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale ee idaacadda caweysin wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan sidii aad warkaba ku maqlayseen ciidamada ilaalada xabsiga dhexe ee muqdisho ayaa la sheegay inay fashiliyeen iskuday ay qaar ka mid ah maxaabiista u xidhan falalka argagixiso isku dayeen in ay kaga baxsadaan xabsiga sidaana waxaa v o a u sheegay ilo dhinaca amniga ah oo codsaday inaan magacooda la sheegin maadaama oo aan loo ogolayn in ay la hadlaan warbaahinta afhayeenu hadlay ciidamada asluubta ee xabsiga ayaa sheegay in howlgalka ay ku dhinteen saddex askari iyo shan maxbuus faahfaahinta warkan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o a cabduqaadir maxamed cabdulle abbaare sideedii subaxnimay qadar daqiiqadaha ayaa laga war helay rasaas ka dhacaysa gudaha xabsiga dhakha xamar waxaana dagaal ku dhex maray gudaha xabsiga ciidanka asluubta ee gacanta ku haya ammaanka xabsiga iyo koox hubaysneed oo la sheegay inay ahaayeen maxaabiis ku xurneed xabsiga dhexe hore noogu tirsanaa kooxda al-shabaab balse maxkamadii soo xukuntay ciidamada ayaa toogtay kooxda dagaalamaysa oo ka koobnaa shan xubnood kuwaasi oo la sheegay inay la dagaalameen ciidanka asluubta intuu socday howlgalka waxaa ku geeriyooday siddeed xubnood oo shan ka mid ay ahaayeen kooxda weerarka geysanaysay ku xurneed xabsiga dhexe horena uga tirsanaa kooxda al-shabaab hafayeenka ciidanka asluubta cabdiqani maxamed khalaf oo saxaafadda kula hadla gudaha xabsiga dhexe xamar ayaa faahfaahin ka bixiyey khasaaraha ka dhasha weerarkii maanta ka dhaca xabsiga dhexe xamar hafayeenka u hadla asluubta ayaa sheegay in tirada dhimashada ay tahay siddeed xubnood oo saddex ka mid ay yihiin ciidamada asluubta maanta oo ay taariikhdooda saddex iyo tobanka bisha toddobaad labada kun afar iyo labaatanka saacaddu markay ahayd sagaalkii oo shan iyo toban daqiiqa dhiman waxaa kooxa nabaddiidu isku dayeen xabsiga inay khalkhal ka ridaan kooxahaas waa la soo afjaray howlgalkii wuxuu soo gebagaboobay shan sac oo ciidanka asluubta soo gebagabeeyey dhammaantii hadda xabsigu normaala weeye baarisihii kale baa socda dhaawicii iyo waxyaasaa la daaweynayaa waxaa maxaabiista ka dhintay shan maxbuus waxaa ka dhaawacmay siddeed iyo toban askarta waxaa ka dhintay saddex waxaa ka dhaawacmay saddex intaas buu obereyshin ku soo gebagaboobay wixii baarisa sababihii waxaan u dhaceen neglajasooyinkii waxyaalahaas taliyaha baaris u diri doona jawaabteedana waa heli doontaan waa salaamantiin dadka degan hareeraha xabsiga dhaqaxamar ayaa u sheegay v o e da in dagaalku socday qadarna soddon daqiiqo qiyaastii ciidamada asluubta iyo kuwa haramad ee ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa ugu dambayntii xaqiijiyey amniga xabsiga dhexe ee hareerihiisa kadib markii lasoo gebagabeeyey howlgalka xabsiga dhexe xamar wuxuu ku yaalaa degmada xamar jajab wuxuuna ku dhegan yahay dekadda muqdisho wuxuu dacalka ku hayaa xeebta xamar waana meel aad loo adkeeya ammaankiisa iyadoo wadooyinka ka agdhow ay yeelaan bara ciidan oo lagu hubiya gaadiidka dadka wata waxaa kale oo la hubiyaa lana baaraa dadka degan hareeraha xabsiga dhexe xaafadaha ku yaal ma jirto xog faahfaahsan oo ku aadan sida ugu suuro gasha kooxda ku horneed gudaha xabsiga dhexe in gacantooda u galo hubka tobankii agoosto laba kun iyo tobankii ayay ahayd markii dagaal toos uu ka dhaca gudaha xabsiga dhexe kadib markii maxaabiis ku horneed gudaha xabsiga al-shabaab oo gacanta u gala hubka fudfudud iyo bambooyin kuwaasi oo ka dagaalama gudaha xabsiga dhexe cabdulqaadir okey v o a muqdisho aad buu mahadsan yahay wariyaha v o e cabduqaadir maxamed cabdulle laantaabka soomaaliga v o ayaad nagala socotaan milatariga israa'iil ayaa sheegaya in ay duqeyn ku bartilmaameysadeen madaxa dhinaca milatariga ee xamaas maxamed diyaaf xerada khan yunis isagoo ku sugnaa sida ay iyagu sheegeen ilaa iyo haddana ma cadda in duqeyntan lala helay iyo in kale warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee reuters waxa ay inoo soo koobaysaa saara cabdi axmed raadiyaha ciidamada israa'iil ayaa sabtida maantay taa waxa ay sheegeen in milatarigooda ay bartilmaameedsadeen madaxa milatariga xamaas weerar ay ku qaadeen khan yunis oo ku taala gaza weerarkaasi oo ay wasaaradda caafimaadka ee deegaankaasi ku sheegtay inay ku dhinteen ugu yaraan labaatan falastiiniyiin ah raadiyahan israa'il ciidamadooda ayaa sidoo kaleeto waxa uu sheegay inaysan kala caddayn in la dilay taliyihii milatariga xamaas maxamed deyf iyo in kale milatariga israa'iil ayaa sheegay in ay eegayaan warbixinta wasaaradda caafimaadka ee gaza ayaa bayaan ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in isbitaalka naasir ee khan yunis ku yaala laga helay meydadka labaatan meyd ah iyo sidoo kaleeto sagaashan dhaawacyo ah raadiyahan ayaanan dhinaca kaleeto sheegin tirada ugu dambeysay ee dhibanayaasha ah ee loo wareejiyey xarunta kale ee caafimaad ee halkaasi ku taala xafiiska warbaahinta ee xamaas ee maamushona waxa uu sheegay in ugu yaraan boqol qof la dilay laguna dhaawacay tiro intaasi ka badan oo ay ku jiraan xubno ka tirsan adeega gurmadka deg dega ah ee halkaasi si kastaba ha ahaatee saraakiisha sare ka tirsan xamaas ma aysan xaqiijinin geerida iyo in waxyeello ay soo gaarta dayf iyo in uu joogayba halkii weerarka lagu qaaday eedeynta israa'iil waa wax kama jiraan waxayna u jeedaan inay qiil u raadiyaan xasuuqa argagaxa leh dhammaan shuhaadadu waa dad rayid ah wixii dhacayna waxay ahaayeen kuwo sii hurinaya dagaalka xasuuqa ah oo ay taageerayaan maraykanka iyo sidoo kaleeto aamusnaanta kale ee caalamka ayuu yiri abuu zuhri siduu u sheegay wakaaladda wararka ee reuters ururka xamaas ayaa dagaal ay hogaaminayeen waxa ay ku dileen kun iyo laba boqol oo qof in ka badan laba boqol iyo konton qofna way qafaasheen sida la sheegay weeraro ay ku qaadeen koonfurta israa'iil toddobadii bishii oktoobar israa'iilna waxa ay taasi beddelkeeda ka argudatay tallaabadaasi oo ay milatari ugu jawaabtay ayada oo ka fulisay weeraro milatari oo isdabajooga gaza oo ay ku dishay in ka badan soddon iyo siddeed kun oo dad falastiiniyiin ah sida ay sheegeen maamulka caafimaad ee gaza aad bay u mahadsantahay sahre cabdi axmed dhinaca kalena shaqaalaha difaaca madaniga ah ee khaza ayaa sheegaya in ilaa lixdan meyd ah laga soo saaray dhismayaal dumay iyo wadooyinka ay qariyeen burburka dhismayaashaas ee xaafadaha khaza kadib maalmo ay halkaas duqaymo ka geysanayeen ciidamada israa'iil warbixintan oo ay diyaarisay v o a waxaa inoo haysa caashe ibraahim aadan caashe cuud
maxamuud basel oo ah agaasimaha difaaca madaniga ah ee khazah ayaa sheegay maalintii jimcaha in meydadka la helay ay ku jiraan qoysas dhan oo sida muuqata ku dhintay madaafiicda iyo duqaymaha cirka xilli ay qaxayeen waxaa jira meydad daadsan wadooyinka meydad googo-ay waxaa jira meydad qoysas dhan ah waxaa kale oo jira meydad ku dhex jira guri qoys dhan oo gebi ahaanba gubtay ayuu yidhi basel militariga israa'iil ayaa sheegay in dagaalyahanada xamaas ay dib isugu soo urursadeen xaafadaha tel alhawa iyo sinaa ee waqooyiga khaza ciidamada ayaa sheegay inaysan ka hadli karin meydadka la helay sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee a p amarka daadguraynta aagga ayaa la soo saaray maalintii isniinta xoogaga xamaas ayaa waxa ay adeegsadeen xarunta laga tegay ee hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan gargaarka qaxootiga falastiin oo loo soo gaabiyo unwa sida uu sheegay militariga israa'iil oo sheegay in ay dhismaha ka heleen diyaarado iyo hub unwa waxa ay ka baxday xarunta bishii oktoobar militariga israa'iil ayaa yidhi ciidamadan ayaa dagaal afargeysood ah kula jira unugyo argagixiso oo isku difaacaysay gudaha xarunta unwa joogitaanka ciidamada israa'iil ayaa yaraan kara haddii israa'iil iyo masar ay ku heshiiyaan nidaam elektroniga oo lagu ilaalinayo xadka labada dal sida ay jimcihii sheegtay wakaaladda wararka ee royters xamaas iyo masar labaduba waxa ay ka soo horjeedaan joogitaanka ciidamada israa'iil ee halkaasi ku sugan laakiin israa'iil waxay ka walaacsan tahay in xamaas ay hub sharci darro ah ka soo geliso khaza dhanka masar godad dhulka hoostiisa mara muranka ka dhashay ciidamada israa'iil ee ku sugan xadka ayaa waxa uu hakiyey wadahadalladii xabad joojinta ahaa haddii la dejiyo nidaam ilaalin israa'iil waxa ay dib u soo celin doontaa ciidamadeeda aagga sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee royters xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa beeniyey warbixinta isaga oo ku tilmaamay war been abuura ra-iisul wasaaruhu waxa uu ku adkaysanayaa in israa'iil ay sii joogto marinka filadelfi waxaana uu si cad u faray kooxaha wadaxaajoodka ka qaybgalaya taasina waxa uu sheegay wakiilada maraykanka toddobaadkan waxaana uu cusboonaysiiyey golaha wasiirada oo xalay dhaqan galay ayaa lagu yiri bayaanka maleeshiyada xamaas waxay dileen ilaa kun iyo laba boqol oo qof waxayna qafaasheen ilaa laba boqol iyo konton lahaystayaala toddobadii oktoobar weerar argagixisinimo oo ay ku qaadeen israa'iil kaasoo dagaalka dhaliyey israa'iil ayaa sheegtay in ay aaminsan tahay in xamaas ay weli gacanta ku hayso boqol lix iyo toban lahaystayaal ah oo ay ku jiraan laba iyo afartan ka mid ah kuwaasoo ciidamadu ay sheegeen inay dhinteen weerarada ka dhanka israa'iil ee khaza ayaa lagu dilay in ka badan soddon iyo siddeed kun iyo laba boqol oo falastiiniyiin ah sidaay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee dhulkaas taas oo aan kala saarin tirada dagaalyahanada iyo dadka rayidka ah israa'iil ayaa ku qiyaastay dhimashada soddon kun oo qof waxaana ay sheegtay in inta badan dadka dhinta ay yihiin dagaalyahano ku dhowaad saddex meelood oo meel amaba laba dhibic saddex milyan ee dadka reer khaza ama khaza ku nool ayaa barakacay ku dhowaad dadka oo dhanna waxay halis ugu jiraan macluul sida ay sheegtay qaramada midoobay aad bay u mahadsan tahay caashe ibraahim aadan caashacuud oo warbixintaasi inala socodsiinaysay laanta afka soomaaliga ee v a eed nagala socotaan dagaalka ka socda dalka ukrain waxaa ka soo qaxay dad soomaaliyeed oo isugu jira arday iyo qoysas waddankaasi ku degan ama gangelyadoon oo kasoo qaxay dagaalada deegaanada soomaalida wiil soomaaliyeed oo magaciisa kusoo gaabiyey cabdiraxmaan waxa uu deganaa magaalada kharkiif waxaan uga soo qaxay dalka jarmalka wariyaha v o a ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo waddankaasi jarmalka shaqa u tegey ayaa jarmalka kula kulmay waxaana uu la yeeshay waraysi ka kooban saddex qaybood qaybihii koowaad iyo labaad ee waraysikan ayaad ku dhegaysateen idaacadaheennii subaxnimo iyo galabnimo ee maanta caawana waxaan idiin soo gudbinaynaa qaybta saddexaad una dambaysa qaybtan saddexaadna waxa uu kaga hadlayaa wixii ay ku dhaqaaqeen markii ay soo gaadheen xuduudda poland iyo ukraine
waxbanana may dejine meeshaasi dadka ku badnaayada waa ukrain oo dhan baa kusoo go'day sooma haye ukrain oo dhan baa kusoo go'day de markaa dad ciidda ka badano markaa qofku wixii baasaboorsiita u dhaafayey qofkan baasaboorsidana dee waraaqay u sameynaya kaga bixitaanoo marka waraaqaa la siiyana dee
markaa idinku basaboor maydaan sidan oo waraaqa idin sameeyeen anagu maanaan sidan baasaboor oo anaga xidnayno waraaqayna siiyan anaga waraaqayna siiyan imise qof bay waraaqeeda ku siiyeen inta soomaalida ah walaahi way badnaay ma xasuustay laakiin wax badan baan ahayn xoogaaba ahay waa tahay marka Tirada jarmal waxay- waa tahay marka jarmalka eh, marka poland ma habeen ma u hoyateen mise markiiba waa soo dhaafteen ma habeen baan u hooyanay haye laba habeen laba habeen ma- laba habeen baad joogteen poland ha markii hore xuduudka da anu laba wiig baan joognay intaana saafaan ku jirnay ilaa intii oo dhan dadkaa badnaa sooma marka laba usbuuc waxa aad eh, markaa ku sugnaydeen xuduudda u dhaxaysa ukraine iyo Poland iyo- poland ya ha kadib bay idin soo daayeen oo aad gudaha u gasheen poland ha laba habeenna waad u hoyateen baad igu tiri boolaana laba habeen baan weyna intii waraaqaa lanoo sameynay ha sidee baad ku timaadeen markaa jarmalka de markii dambena aada u jarmaka basasyo waxbaa lasoo direeyo basaskii waa iska raacnay dadka Haye.
waa la caawinayay Mar- ok, marka jarmalka basas ay soo direen eh, dowladda jarmalka ayaa u raacdeen miya ha basaskaas unbaa la waa firii kuwii maan korna waa firii unbaa la anu sidii waan ku kornaa anagu marka xaggee baad eh, ka timaadeen jarmalka baarliin baan tagnay marka baarliin baa isku xigaan somaa haye baarliin markii ka timidna qof kastaba saa- meel qofka qofkii hore isku dhiibaya qofkii kale ehelkiisa u joogaya asxaabtiisana asxaabtiisu kale yeeri joogaya intuu nasanayo marka adigu maxaad samaysay anugu maye markaan imid asxaabtiidaas iskala joogay marka haye markii dambe isdhiibay marka iminka waad dhiiban tahay oo jarmalka ayaad ka dhiiban tahay hadda imika sidii baan sidii baan imika markaa sidii baan uga dhiibanoo sidii baan anugu meesha iskaga dhiibay sidii baan ku jooga marka saasaad iminka ku degan tahay magaalada colon ayaad degan tahay maxaad iminka markaa qabataa cabdiraxmaanow imika waxaan qabtaa iskuulkii baan dhigtaa Mhm.
waxbarashadii baan ku jiraa imika laakiin marka maadaama oo aad ka timi ukraine oo aad eh, dee iska dhiibtay inaad ukraine dagaalka ka dhacay aad ka qaxday eh, dowladdii jarmalka sharcigii iyo wax ma kaala hadleen niyo aduu aduu markii hore way igala hadleen laakiin imika aduu sharciga markii hore waa la ii diiday laakiin markii dambena aduu wax kale igalamay hadleen waa iska sugay oo inta waa tahay eh, cabdiraxmaan marka iminka eh, dee ilaa iyo ukraine ayaad eh, ka soo baxday poland baad soo martay dariiq dheerna waad soo martay dagaalkiina waad la kulantay oo madaafiicdii iyo wixii eh, waad soo dhex martay Eh, dareenkaagu iminka waa sidee cabdiraxmaanow alxamdulilah waan fiicannahay waa iska wanaagsannahay waa iska caafimaad qabnaa
kaasina waxa uu ahaa mid ka mida soomaalida ka soo qaxay colaadaha ka socda dalka ukraine cabdixaafid cawl ismaaciil ayuu ugu waramayey dalka jarmalka haatanna gebagabadii ama barnaamijkii waxayd kusoo maqana dhaahdee barnaamijkii martida mikrofoonka waxaana inoo haya cabdixaafid cawl ismaaciil
kulanti wanaagsan meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiin baa dhowaanaya dowladda federaalka soomaaliya safiir iyo safiir ku-xigeen cusub usoo magacoowday dalka jarmalka labadaasi mas-uul ayaa kulan waxa ay magaalada kaasal ee dalkaasi kula yeesheen qaar ka mida jaaliyadda soomaalida iyo ururada ku shaqeeya magaca soomaalida ee dalka jarmalka cunsulka soomaaliya oo fadhiya dalkaasi daahir salaad xasan ayaa waxa uu toddobaadkan marti inoogu yahay barnaamijka martida mikrofoonka aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay eh, qunsul Eh, ku soo dhowow eh, barnaamijka martida microfoonka waa aad baad u mahadsantihiin bahda v o a mahad gaar ayaan idin soo jeedinaya Eh, waa tahay Eh, ugu horeyn eh, eh, mudane bal waxa aad noo sheegtaa en, maadaama oo aad tahay eh, qunsulkii eh, xidhiirka eh, jarmalka iyo iyo soomaaliya iminka sida uu yahay xiriirka jarmalka iyo soomaaliya eh, waxaan rabaa inaan taariikhdiisa kugu taabto in aan- haddaan wakti qaatana isku day inaad un si un usoo gudbiso sababta waxay tahay wax yar maaha taariikh sahlanna maaha xiriirka labada dal ka dhexeeya midka iskaashi midka siyaasadeed iyo midka farsamo ee labada dowlad ka dhexeeya waxaan ku sheegayaa soomaaliya afar maalmood ayay jirtay xorriyaddeeda haysatay markii eh, jarmalka uu uu- uu aqoonsaday dowladda soomaaliya diyaarna u noqday inuu safaarad usoo diro Een, waxaa een, jarmalka een, eh, maadaama uu laba jarmal ahaa berigaas oo east germany west germany een, anagu mar walba labada jarmalba calaaqaad fiican baa naga dhexeeya laakiin runtii eh, xaqiiqdeedu waxay ahayd anagoo markaa ee, dowladda soomaaliya berigaa jirtay eh, in eh, calaaqaadka eh, jarmalka galbeed ay aad iyo aad xooga u saari jirtay jarmalkuna aada usoo dhowan jiray soomaaliya oo ay jirtayba hay-ad dowladeed oo dalkaa ka jirtay soomaaliya oo aan hay-ad jermaniya ku callaqnayn ama ku xiriir ku lahayn ma jirin waa wax cajiiba way oo aan dhicin adduunka labada ee laba dowladood oo sidaa maaragtay isugu isugu isugu milmay ama isugu isku isku taageeray waxaa jirta hoos markaanu soo daadego xaalad ay toddobaatan iyo toddobadii soomaaliya markii dagaalkii seven seven aanu naqin ay gelaysay in jarmalkan halkan inay ka taagnayd waxan aan ugu yeerno argagixisada the red brigades oo markaa west yurub oo dhan ku hayay dhibaato waxaan xusuustaa taariikhda dad madaxa oo dalkan laga dilay oo ay ka dileen niman argagixisa waxaan xusuustaa xiriirka labada dal in diyaaradii liftanza landsod oo qolo argagixisaha oo ay afduubtay oo ay saarnaayeen muwaadiniin shacab ah birmageyda ah oo ii sheeg muqdisho laga dejiyey xiriirka hadda waktiga xaadirka la joogo wadanku waad garanaysaa dib uu dhismayaa dib u dhiskaas jermalku garab ayay la taagan yihiin waxaan kuu sheegayaa anigaygan shaksiyan inaan qeyb ka qaatay dib u soo noolaynta anoo markaa dalka dib ugu soo laabto maraykanka ka imid laba kun iyo afar iyo tobankii laba kun iyo afar iyo tobankii shaqadii ugu horeysoon bilaabana waxay ahayd inaan coordinator ka noqdo xiriirka soo celinta xiriirka jarmalka iyo soomaaliya ilaahayna waan ugu guuleeyey runtii maanta waxaa socda mashaariic ay kamid yihiin dib u dhiska vocational traininka iskuullada maxaan ku iraahdaayey dhinaca beeraha mashaariic ku saabsan jarmalku waxay taageeraan atmis ciidamadooda ee jooga euda ayagoo markaa weelka ugu weyn wax ku bixiyo weligeedna saas ay ahayd jarmalku waxay wax ka qabtaan xiriir xoog lala leeyihiin iskaashiga mashaariicda kala gedisan ee gobolada laga qabto hadday noqon lahayd oka waa tahay xidhiirka labada dhinac u dhexeeya aad ayuu wanaagsan yahay ayaa tidhi mudane ee salaad jaaliyadda degan dalkan jarmalka ee aanu la kulanay intii aanu joognay waxay noo sheegeen inay dhibaato weyn ka qabaan baasaboorada iyo aqoonsiyada dowladda soomaaliya oo aanay baarliin aqoonsanayn inkasta oo aad cusub tihiin adiga iyo safiirkuba arrinkan dowladda jarmalka ma kala xaajooteen
si joogtaa ayaan ugala xaajoonaa anigio safiirkuba doodaheena intii koobnayd ean aragnay dowladda madaxda dalkan jarmalka waanu kala xaajoonay waanan runtii qadiyadaas anaga lafteenna wayna taabanaysaa oo yani si dhab ah ayaan maaragtay warkeeda u gudbinay waxaana kamid ahaa ereyga ereyadeedii ugu horeysay jarmalka aan dooda aan ku fidinayna waxay ahayd annagoo afar cisho xorriyada ayaadna aqoonsateen maantay oo aan lixdan iyo afar sano jirsanay burburna waanu isla naqaanaa haddaanu jarmal nahaye inaadna tiraahdaan maaragtay baasabooradiini iyo warqadihiini ma aqoonsanin waxay noqonaysaa mid aanaan qaadan karin dan gaarana aan halkaa ka arkayno xiriirkeennana in the long run ama waktiga dhow iyo kan fogba aan u fiicnayn marka way naga aqbaleen waxaanan ilaahay idinkii mar dhow rajaynaynaa akhbaar jaaliyadda soomaaliyeed ay ku faraxdo inay ka soo baxdo marka marka maxay idin yidhaahdeen maadaama waa tiri way idiin garaabeen ma rabo halkan inaan walaal inaan halkan ka sheeg sheego waxaan anagii dowladda jarmalku ka wada hadalnay laakiin xaqiiqdu waxay tahay arrintaasi arrin aan ka seexan weyne wey arrintaasi arrinna qancisana ma aha arrintaasi dadka soomaaliyeed wax u qalma ma aha sababtu waxay tahay xaqiiqda waxay tahay dowladda soomaaliya iyo dadka soomaaliyeed waxaa lagu yaqaanaa inay mar walba garab istaag dhinac walba ay u hayeen dalka jarmalka iyo dadka jarmalka garab istaaguna wuxuu ka bilowdaa is-aqoonsi iyo is-ixtiraam iyo iyadoo lagu salaynayo geneva conventions iyo international diplomacy waa waa waa waa waa waa waa hagaag waa waan fahmay mudane daahir jaaliyadda soomaalida ee degan jarmalka intii aan joognay waxyaabaha kale ee ay walaaca ka muujiyeen waxaa ka mid ah inay dadka joogaan dad badan oo soomaaliyeed oo weliba dhalinyaro u badan oo sharciyadiina loo diiday dowladda jarmalkuna ay doonaysay in muddo ah inay celiso cabsida ay qabaan dadkaasina ay tahay in ay safaaradda dowladdu ay kala xidhiidho inay u fududayso in dadkaa la celiyo dowladda jarmalka wasaaradda arrimaha dibaddu ma idinla timi qorshe noocaasa
may wasaaradda arrimaha dibaddu arrimahan noocaasa ayadu runtii kuma jirto oo yani laanta socdaalka ee jarmalka oo kale ma idinla timi markaas
qorshe hadda gaar oo naloola yimid ma jirto runtii laakiin dooda ayaan kuu sheegayaa ah wadankan wadankan jarmalka waxaa ku nool in ku dhow toddoba kun oo qof weliba kuma jirto inta la aqoonsado oo jarmal noqoto oo la tirin demographically close to close to lixdan iyo shan ilaa toddobaatan kun way noqonaysaa soomaalida ku nool dalkan jarmalka marka waxaa jira sidii dal kasta dembiilayaal baa jira xabsiga gala dembiyadu ha kala cuslaadaan ha kala waaweynaadaan midna aan ogaano wadankani sida maraykankii aan aragnay ayuu open system weye tuulada ninka dembiilahahi oo arrimo kaysas xunxun geystay uu dego waxay u xisaabsan tahay nin siyaasiya waa lagula xisaabtamaya dhibku marka waxa weeye criminal haddaad noqoto mushkiladda ugu weyni maxay noqonaysaa oo aad kala kulmayso haddaad bad wadan aan laga aqoonsan markii horeba ood ku soo haajirtay oo lagu aqbalsanaa maxaa la yidhaha migrationkaaga inaad dembiyo waaweyn ka gasho anigu ma rabo dembiyada inaan halkan ka qeexo laakiin waxaan ku sheegayaa sharci ayaa jira geneva convention ah again oo dhigaya dadka soo hijrooda inaan si khasaba lagu celin karin laakiin haddii ay dembiya galaan waa another case waa doodo kale european unionku wuxuu leeyahay laftiisu shuruuc xadidaysa arrimahaas laakiin haddii labada dowladood isku afgartaan oo isaga garaabaan arrimaha oo weliba arrimo kaloo ku xeeran oo aan iska sii da-aysan ahayn arrimo kaloo ku xeeran oo dadka loogu garaabi karo ama xagga soomaaliya ha noqoto ama halkan ha noqoto in loogu garaabo lana howlgeliyo waxaa socota afkaar isweydaarsi waxaa socota dood labada dhinaca oo si maaragtay collegality iyo partnership leh layskaga kaashan karo waxaanan mar dhow ilaahay idinka rajaynaynaa inaan jawaab fiican laga heli doono oo aan labada dalba waa hagaag daahir salaad mudane laakiin dadka qaxoontiga ah ee isa soo dhiibay dowladda jarmalku xaq ma ugu yeelanaysaa in maadaama dalkii ay ka soo dhiibeen ay leeyihiin dagaal baa ka socda inay safaaradaha hadday soomaaliya noqoto sida waddan badan kaleba ay ka codsato in dadkaas laga kaalmeeyo in la celiyo
walaal safaarad marka laga hadlayo safaaradu waxay matashaa dalkii safaaraduna waxaa laga codsado dalka iyo madaxda dalka iyo maamulka dawliga ee dalka ka dhisan dalkeeni ka dhisan ayay u gudbinaysaa waxani wax ma aha hal qof oo safaarad jooga ka bilowda kuna dhammaada waa wax ka bilowda safaarada mas-uuliyiinta jooga waa wax ku dhammaada madaxda ugu sarreysa oo from bottom up meesha hoose ilaa kor aadaysa korna kasoo bilaabato hoosna imanaysa iyadaasaa sidoo kale jarmalka ka socoto ka bilaabanaysa kuna dhammaanaysa waxayna isugu imanaysaa iskaashi dhaba oo labada dowladood iyo isfaham ay ka yeeshaan waxay ku imanaysaa xaddhowrka bini aadankaa ee qofkaa xataa dhibka geystay lagu xaddhowran
waa tahay waan fahmay sida aad sheegtay toddobaataneye kun shan iyo lixdan kun ilaa toddobaatan kun oo soomaaliya ayaa dalka jarmalka ku nool qaar badan oo ka midina mararka qaarkood in badan baan idhahda waxay u baahdaan in baasaboorka loo cusboonaysiiyo waxaana sharciga iminka halkan safaaradu yaalla waa in muqdisho baasaboorka loo diro ma idiin qorshaysan tahay maadaama oo jaaliyadda soomaalida ee jarmalka ay aad u ballaaran tahay ay jiraan wadamo badan oo yurub ku yaalla oo aan soomaaliya safaarad ku lahayn in aad dadka halkan uga fududaysaan in aad eh, baasaboorka u cusboonaysiisaan sidoo kalena inaad magaalooyinka kale ee waaweyn ee jaaliyadu ku badan tahay aad ka furataan xafiisyo si ay ugu fududaato inaad dadka isheshaan eh, hadday hawl noqoto iyo hadday arrin noqotoba
midi waa midda cusboonaysiinta oo oo ah yani baasaboorka xaggiisa midna waa midda ii sheeg fududaynta hawsha haddaan labadaa u kala qaado midda baasaboorka baasaboorka wuxuu leeyahay hay-ad maamusha oo soomaaliya oo la yaqaano oo adduunkana kula xiriirta baasaboorkeen tayada iyo qiimaha uu leeyahay yani marka la yidhaahdo document ahaan lagu safro la akrin karo digital throughout the world la akrin karo oo computerka soo la mariyo daytadiisa iyo waxa meesha ku samaysan laysla sheergareeyo wadamada adduunka ay og yihiin waana runtii document wuxuu noqday aad iyo aad iyo aad maaragta u qiimo badan oo run ah xataa wadamadan hadda saaxiibada aan ahayn hadda ka hadlay oo jarmalku ka mid yahay cillado waaweyn way kasoo saari waayeen cillado way kasoo saari waayeen baasaboorku siduu u samaysan yahay iyo qaabku u samaysan yahay marka cillad baasaboor ma aha marka ma jirto ee waxaa jira isfaham yaroo meelaha qaarkood ka bilood marka arrinta baasaboorka annagu baasaboorka hay-adda iskale ayaa system u samaysatay ay daytadeeda ku shubto safaaraddu ma awoodo inay immigration data system ay qeyb kamida ka noqoto ee howlaheeda ayaa kala ka badan marka waxaa roon oo fiicanoo macquula in loo gudbiyo hay-addii immigrationka soomaaliya kuwaas iyaguna ay si maaragtay fudud ugu soo gudbiyaan dadka xaqa uleh muwaadiniinta soomaaliyeed taasi taas weye midda si loo sahlo serviceska loo qabanayo jaaliyadda soomaaliyeed ee jarmalka taa hawsheeda waa ku jirnaa xaqiiqda waxay tahay annagiyo hay-adda immigrationkuna waa ka wada shaqeyna wasaaradda arrimaha dibadda iyo hay-adda immigration way ka wada shaqeynayaan in jaaliyadaha loogu tegi karo meelaha ay joogaan documentska ay u baahdaanna ay ku heli karaan meelaha ay joogaan waxaa aada runtii aniga iyo tiimka safaaradda berliin aada noo dhibta markaan aragno ayadoo hooyo soomaaliyeed oo afar ama shan cunug wadata ay soo wado ilmihii oo ay keento safaarad intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeennii martida makarafoonka waxaana inoogu marti ahaa qonsulka soomaaliya oo fadhiya dalka jarmalka daahir salaad xasan barnaamijkuna waxau idinka imanayay dalka jarmalka tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay cabdixaafid cawil ismaaciil oo inala socodsiinayey barnaamijkaasi martida mikrofoonka la-anta afka soomaaliga ee v o a aad nagala socoteen haatanna dhegaystayaal waxaa idinku soo maqan xubintii caweyska washington caashe ibraahim aadan caashe cuud ayaa inala socodsiinaysa
dhegaystayaal mar kale waa barnaamijkii caweyska washington iyo toddobaad kale toddobaadkan waxaa barnaamijka marti iigu ah abwaanka da'da yar ee cabdixamiid ceelcelis oo toddobaadkii hore aad barnaamijkan ku maqasheen heese uu sameeyey oo ay ku luuqeeyaan fanaaniin aad aad u taqaanaan caawana barnaamijka waxa uu noogu hayaa heesaha quruxda badan ee uu abwaanku sameeyey ee ay ku luuqeeyaan fanaaniin aada codkooda aan hubo inaad si weyn uga heshaan waa fanaaniinta faraxyo fiska iyo xaawakiin iyo fanaaniin kale caawa waxaan si gaara ugu xusaynaa heesaha uu abwaanka u dhiibay labada fanaan ee codka hallaasiga leh ee farxiyo fiska iyo xaawakiin waa caawa iyo caweyska washington axmed celcelis mar kale kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington caasha ciid waa dhowahay adiga iyo barnaamijkaada caweyska washington waan dhowahay waan ku dhowahay toddobaadkii dhowaa waxaan ku kala tagnay hees heesahaagii heestaadii ugu horreysay iyo kuwo kaloo ka dambeeyey laakiin weli kama qodno heesahaaga Aad iyo aad.
oo waxaad eh, sheegtay in fanaaniin badan aada heese u dhiibtay bal waxaan rabaa Ah, fanaanada codka hallaasiga leh ee farxiyo fiska bal caawa inaan ku bilowno iyo heesahaad u dhiibtay qaar ka mid a
aad iyo aad farxiifiska heesaa jirta oo ereyada iyo laxankooda anigu dhiibay magaceedu waxaa la yidhahdaa kalsami aan u bixiyey Eh, dadkuna waxay u yaqaanaan jaceyl wadax wuu noqdaa marka ereyada iyo laxanka anigaa iska leh muusikadana waxaa kamid jirta dhalinyarada oo maxamed karaama u dhalay kaasin maxamed karaama heesaas kalsami waa la yidhaahdaa farxiyana way ku codeysay jacayl wadax wuu noqdaa ama kalsami ani kalsami aa u bixiyey laakiin dadweynaha waxay u yaqaanaan jacayl wadax wuu noqdaa waa farxiyo fiska eh, ereydii laxanka anigaa iska leh muusikada waxaa tume eh, qaasim maxamed karaama eh, heestana farxiya iga cusubto oo ii timido itiri barnaamijaan leeyahay waxaa u baahanahay hees saar ah inaan ii samayso dhadwaane marka heestan saarkaa u sameeyey habka habka saarka u dhacna way u dhacdaa erya ahaan bal wax naga maqashay na fahansii intaanan aan- ayadoo muusigiila aanan dadka u cayaarin bal in yar Noy- Eh, heesta waa hees saar ah walow laxan kale xoogoo yar ka duwan aan u sameeyey laakiin heesta waxay leedahay walow waktigu iskuro dunyana tahay waaye qoran wanaag baa lagu socdaa weynaha baa laga baqaa haddii kale waxaan lahaa dadkaa waa taqaanaa soo ma carays ciise allah u naxariiste carays ciisaan kusoo xasuusta Aad allah u waa- naxariiste carees ciise haa jacayl wadax wuu noqdaa hadday laba wacad lahaa wanaag isla kaashadaan kalsami isku weheshadaan haddii kale waxaan lahaa ahay kooruskana waxay leedahay warkaaga unbaa imaro wejigaaga i qurxoon waxyeelo iyo xumaan wadeeco kulama rabo haddii kale waxaan lahaa marka heesta noocaasay udhacaysaa waa hees saar ah Eh, waana si degdegaa ugu sameeyey waayo barnaamijay lahayd markaa igu tiri hees saar igu sameeyey barnaamijkaas rabaa inaan ka qayb qaato marka sidii aa ugu sameeyey marka waa kaa heesta waa sidaa sidaasay udhacaysaa farxiifiska fanaanada codka talmoon ay ku ay ku luqaysa waaw codkaaga waxaad moodaa mar kasta inuu gadaal usii dhuranaayo laakiin marka tele- telefoonka Ah.
afka usoo dhaweey waxaan rabaa marka eh, waxaan rabaa eh, Ah.
imisay kugu qaadatay heestaasi saarka ah ee farxiifiska ay qaaddo inaad ku samayso imise maalmood
wallaahi caashicidey hees ba nasiibkeeday leedahay markii farxiifiska ku tiraahdo fanaanad sidii farxiifiska oo kale hees degdega u baahanahay marka ereyada degdegay iskaaga imaanayaan laxankana degdegaa lagu sameynaya muusika degdeg wax walba degdeg waayo fanaanadu waa ogtahay eh, maqaamka ay ku leedahay eh, fanka soomaaliyeed iyo codkeeda iyo dabeecaddeedaba marka eh, heestaas sita waxaan sameeyey hal habeen isla markii habeenkii waa sameeyey waa tume waana duubne En- waana laxameeyey en dad badan waxaa laga yaabaa in codkeeda ay ay kugu raacaan oo yidhaahdaan allailehe waa runtiis abwaanka en, farxiifiska waa fanaanad cod macaan Ah.
cod halaasiya leh en, qaab faneedkiina leh laakiin dhinaca dabeecaddaad ku dartay bal dadka aan aqoon aan farxiifiska la macaamilin aysan howl dhex marin ha en, bal u yarayfi maya maya maasha allah maasha maasha allah farxiyo farxiyo intuu bini aadan yacni qadarin ixtiraam wanaag uu leeyahay way leedahay maasha allah ilaah diisto yani waa qof aada u wanaagsan dadka oo xumaan ka hadlaya ama waxaas ka sheegana waa dad aqoonida weligooda eh, aanan arkin ama la kulmin oo la macaamilin laakiin farxiyo insha maasha allah waa gabar aada u degan aadna u ixtiraam badan
waayahay marka codna way kusii darsadentaa aadaa umaadsantahay aadaa umaadsan tahay aniga iyo inta aysan ah, aan weli aysan si toosa ho- maaragta u dhex marin waa waxaan filaya inaad intaas nooga filan tahay ha marka marka heestaas heestaas marka la qaaday bal bal ba- bal siday u caanbaxday iyo sida dadku uga heleen iyo Hees- laga soo bilaabo farxiyo heestaasi fiska laxa- heestaas aadaa loogu helay aadana u caan baxday Eh, barnaamijkiina waxay noqotay heesta intaasoo fanaaniina heesaa number one ay noqotay Eh, heestan ilaa hadda waa la dhegeystaa heesta kuley way wada yaqaanaan adiga ku dhaada waa taqaanaan sidaan filahayo Sa marka heesta way way way way way way- heesta hees waxay noqotay oo aada loogu helo oo caan baxda marka farxiyo heestaas heestaasaa u dhiibaya heese kaloona way jiraan marka caawa heestaan aan xuseena habeen kalena heeseeda kale insha allah
Thank
ama heesaha kale adiga safka hore kuugu jiraan ee aad fanaaniinta u dhiibtay macnaha marka laga soo tago farxiifuska iyo nimco yaasiin iyo joogloon qaadana marka laga soo tago waa kuway fanaaniinta kale ha caasha fanaaniintu way badan yihiin heesaha way badan yihiin hadda waxaan islahaa waxaan isleeyahay caawa ku dar xaawakiin oo laftirkeeda heeso dhowr heeso aniga aan leeyahay qaaday waxaa ka mid ah hees aniga aan leeyahay ee qaaday hees la yidhaahdo jibbo waxay la wakti tahay heestii madyankaroon ama muraayadii nimcayaasiin waktigaasay qaaday heesta jid baa la yidhaahdaa ereyda anigaa iska leh waa labada kun iyo labaiyo tobankii bilowgiisii hore marka jid baa la yidhahdaa heestu ereyada anigaa iska leh laxanka aniga ma sameynin heestaas waxaa sameynina hadda xanuunsan ilaahay caafimaadka siiya cabdi cabdimudalib ciise saalax la yidhaahdo dhalinyaro ah oo saaxib aada weyn nahay oo dadka laxanka loogu taga ah isagaa laxanka saaray
ha isagaa laxanka saaray heesaas jib jibbaa la yidhaahdaa bal iyadana qaabka ay muusigana waxaa muusi muusiga muusigana muusigana waxaa tumay maxamed karaama cidi macalin aa tumay heesta eryadeeda inkastoo ay tahay wakti hore hore hore hore waa isku dayayaa inaan xasuusto in jaceylkaad igu abuurtay dhammaan nafteeda jito dareenkii igama j igama jeesan hab noocaas ay dhacaysaa heesta ma xasuusta eryadeeda dilideeda gosash waxaa waaye sabab hees oo labo oo laba iyo toban sano saddex iyo toban sano ka hor ah
jacaylku u abuura dhammaanba nafteyda jiito dareenkey dareenkey dareenku igama joogsa
marka maxaad xaawakii nagu dhiibtay iyadana ma iyadaa ku weydiisatay mise adigaa yidhi heestaanan hayaaye xaaway ho
heesta may aniga aniga caadiyan fanaaniinta way jiraan qaar oo kalsoonaa wax weydiiya laakiin heesta waxay ku timidee markaa heesta muraayadii qalbiga aan diideynay muraayada minxadaasi madiin karoon aan diideyna istuudiyaha maxamed karaama saabsa maxamed karaama samay anigoo istuudiyaha joogna xaawakiina istuudiyaha joogtay marka heesta maadaama ay diideysa nimcadaasi waxay tiri nin hees ii baar haddaa hees heesta kale aad haysid markaana heestaan ahayo isku waqtigiin heesta muraayada sidaasa heestaan ayada ugu hibeeyey marka marka fanaaniintu inay iyaga heese ku weydiistaan maaha adigu maadaama aad aan- aan- nin markaas een, hal abuurkiisu cusub yahana aad ahayd fanaaniinta aad sheegayso xaawakiin farxiyo fiska nimco yaasin jooqle dhammaantood waa fanaaniin Ah.
een, caana oo safka hore ku jira fanaaniinta xilligan hadda joogta marka een, waa dadka waa dadka heesaha lala doonto marka maxaa keenay in ay iyaga ku weydiistaan ood adiga la doonanin
Eh, waxaa horta waxa- horta ma- waxaa hooshaaseto aada igu fududeeyey sidii waraysigii hore aan kugu sheegay caasho cudey Eh, maadaama heyskeedii ugu horreysay fanaanadii waa beri nimco yaasiin ii qaaday u garab qabato heestiina eh, meel fog gaartay fanaaniinta ayaga badan- badankooda i weydiisan jiray qaarna way jiraan aniga aan ka helo aan weydiisto iyo hees dhaho laakiin heestan eh, xaawakiin oo kale iyo farxiyo fiskoo kale oo asxaab nahay oo walaalo nahay oo ceesh wadaag nahay Eh, hadday i weydiiso ama hadda aniga sii waa isla meeshii un.
waayahay een marka xaawakiin iyo farxiyo fiska marka sida muuqato fanaaniintii london joogtaad ku koobnayd soo maha
aniga waxaan jeclahay hadda iyo jeer caasho eh, fanaanka ila joogo Eh, hataa sida adiga aada leedahay ayagaa ku weydiiye hataa haddaa yacni eh, ayaga i weydiinin heesaha aan sameeyey ayaa u akriyaa ama hadday la xamiisan yihiin laxankii u mariyaa Eh, hadday ka helaan sidaasay u qaataan waayo haddii fanaan u dhiibsid fanaan kaa fog heestii waa u diri kartaa laakiin ma ogid heesa heestii meeshii lama- la maalmarinaayo ereydaadii meeshay marayaan laxankii meeshuu maraayo heestii haddii lasoo saari doono marka waxaas dhibaatooyinkana dhibaatooyinkaasi too dhan aniga diidanaa marka dadka ila joogo london iyo fanaaniin way buuxaan inaa maaragtay ku koobnaado sida wixiigina u ilaalsado ayna soo baxaan
waayahay een waxaan rabaa marka marka taasaa keenaysa inay fanaan laakiin way jiraan fanaaniin maraykanka joogaan hataa dhowr aan u dhiibi yaa ka mid a way jiraan Eh, waxaa kamid ah guuleed axmed waxaa kamid ah axmed rasta aa kamid ah fanaaniinta u dhiibay laakiin wareysyada dambe ayaa geli doonaa heesaha sito marka caawa waxaa rabay inaan xusno xaawakiin oo laba hees ah heestaanito jidba ah iyo hees kale oo la taraarax caashika ayada iga codsato mar xoogo dumarka way jecel yihiin heesaha maaragtay daayiska oo forjo forjada ah hees kale oo forjo oo la taraarax caashika la yiraahdo haye ayaa u dhiibay marka marka caawa waxaa rabay inaan xusno eh, lab- eh, labadan fanaaniin eh, sida farxiyo fiska iyo xaawakiin laakiin qof kastoo qof kastoo hadalka hadalka hadalka dumarland ha u dusanin waxaa tiri dumarka heesaha forjo forjada way ka helaan qof kastoo forjaysan rag iyo dumar wuu wuu rabaa laakiin midow dumar- laakiin dumarka dumarkaa u badan dumarkaa u badan sooma inkastoo aniga hadda arrinkuu sheegaya caashaciye aniga ma jecli heesahaasito noocaasito waayo heesaha noocaasito haddaa u fiirsatid waa heese maaragtay waqti yar soconayo Eh, heesaha eh, dhaxalgalka ah oo hara waa heesaha dareenka siga waa heesaha jaceylka ah heesaha maaragtay jaceylka hara laakiin heesaha daayiska ama foorjada heesaha kafeed dhowr bilood suuq way ka baxaan
waaw marka marka marka bal bal hal heesaan caawa ku soo xirno kuwa kale ha ii dambeeyaane
heesta waxaa ku xiraynaa caawa ee heestaanito xaawakiin ayadana laftarkeeda wakti horey aheede dharyadeeda saas uma uma xasuusta ayadana laftarkeeda Eh, waxaa la yidhahdaa la taraarax xaashaqa dharyada anigaa sameeyey ayadaa rabta hees iga codsata hees daacadis ah Eh, marka heestaan aan u sameeyey la taraarax xaashaqa laxankii ayadaa samaysatay muusikana waxaa waxay ku timitay maray timida xamar subxaanya ay ku timitay subxaan yaa u garaacay
subxaana u raaca ha ma- ma- eh, muuqaalkana waxaa u duubay maxaa la dhahaa ninka la yidhahdo waqal
waayahay aad baad umahadsan tahay abwaan celcelis isku soo noqonaynaa toddobaadka Adigaa mudan, adigaa toddobaadka mudan.
dambe haddii Aad- ilahayd aad mo waa ku islaamaya caasho caasho ciid aada ku islaamaya adiga iyo bulshada ku xiran barnaamijkaada aadka caanka u ah haweyska washington aadaa idin salaamaya nabadgelyona waa idinku ogahay aad baad umahadsan tahay adigana ilaah ku nabadgeliyo waa inaa toddobaadka dambe Thank you.
qofta aad u turin ilmada aad ka tirin xaalan ku talashayba tagtayuun ku rabin
guud ahaan barnaamijka caweyska washington ee caawana waxaan ku soo xirayaa heestaas halkudhegeeduu yahay la taraarax caashaqa ee uu sameeyey halabuuraha daada yar ee cabdixamiid celcelis waxaana qaadaysaa siduu isaguba carabka ku dhuftay fanaanada xaawakiin intaan toddobaadka dambe barnaamijkan iyo kuwo kaleba ku kulmayno waa caashe ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafin
nafta aadan kadin taxadir aada hurin qaws ku abuurtayba hawtiron ku rabin nafta aadan kadin taxadir aada hurin qaws ku abuurtayba barnaamijkaasi caweyska washington oo laanta afka soomaaliga ee v o idinka imanaya haddaan intaas kaga nimaadno inta aynaan dhinacii gebagabada aadina idaacadda aan qodob ka mida warka idiin soo qabto raadiyaha ciidamada israa'iil ayaa sabtidii sheegay in milatarigoodu ay bartilmaameedsadeen waa sida ay sheegeene madaxa milatariga ee xamaas kadib weerar ay ku qaadeen deegaanka khan yunis ee khaza weerarkaas oo ay wasaaradda caafimaadka ee deegaankaasi ay sheegtay inay ku dhinteen dad aad u badan oo falastiiniyiin ah raadiyaha ciidamada milatariga ee israa'iil ayaan cadayn kala cadaynin in la dilay taliyaha iyo in kale dhegeystayaal haatanna mar kale waxaan ku noqonaynaa dhinacii heesaha
hiiliyo midkaan hoysu hagar baxayno hana qaad jacayliyo danta ula halgamayo hiiliyo midkaan hoysu hagar baxayno hana qaad jacayliyo danta ula halgamayo waatii hayaano hanqaltaaga duyo
Hees- heestaasina waxay gabagabo tahay idaacaddeenii fiidnimo anoo ismaaciil xuseen farjar ay idinla socodsiinay dhinaca farsamaduna waa maxamed cabdi xasan sandheere tan iyo intayn idaacadda xigta ku kulmayno waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh hayaano way maqlaysaa
nafamukurata ku ilaadinayse halisti jacaylka